إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada xabashida etoobiya ku leeyihiin deegaanka udiinle ee gobolka baay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa maanta lagu falanqeeyey falalka afduubka ah ee ku soo badanaya magaalada muqdisho munaasabad lagu soo xirayey kulan muddo u socday nabadoonnada beesha baadicadda ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacay deegaanka show ee wilaayadaas qaar ka mid a waxgaradka beesha eelaay ayaa dowro sharci ah loogu soo xiray deegaan hoostaga degmada baardheer ee gobolka gedo munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay iyo bokool ayaa carruur wax ka barta maxadka qurduba ku soo bandhigeen aqoontooda xukuumadda afghanistaan ayaa duqayn ku dishay carruur dhiganaysay dugsi lagu barto qur'aanka kariimka ah الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada xabashida etoobiya ku leeyihiin deegaanka owdiinle ee gobolka baay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay jihooyin kala duwan ka weerareen etoobiyaanka diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay owdinle iyo nawaaxigiisa deegaanka owdinle ayaa soddomeeyo kilomitir dhanka galbeed wuxuu ka xigaa magaalada baydhabo asigoo u dhexeeya berdaale iyo baydhabo faahfaahin dheeriya kama aynaan helin inta uu leegyahay khasaaraha gaaray ciidamada etoobiyaanka ee halkaasi ku sugan waxaa xusid mudan in ciidamada etoobiyaanka ee halkaasi jooga dhowr maroo hore la weeraray mararka qaarna gaadiid laga qarxiyey sidoo kale xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa halkaas marar kala duwan lagu weeraray iyadoo qaar laga dilay kuwo kalena laga dhaawacay weerarkan ka dhacay awdinle waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shalay subax la weeraray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada qansax dheere ee isla gobolka baay sidoo kalena dhowaan duleedka magaalada diinsoor waxaa ka dhacay dagaal kaas oo sababay dhimashada saraakiil iyo askar etoobiyaana dowladda etoobiya ayaa meydadka iyo dhaawacyada waxa ay ku daabulatay diyaarado sidoo kale ciidamada etoobiyaanka sidoo kale waxaa xusid mudan in magaalada baardheere etoobiyaanka jooga iyo kuwa kale ee buurluuba jooga ayagana habeenadii dhowaa weeraro ay la kulmeen etoobiya ayaa waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan ciidamo ah kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dadka muslimiinta ah waxaa xusid mudan in xarakada shabaabul mujaahidiin weeraro kala duwan oo ay gudaha ka fulisay ay kulaysay ciidamo etoobiyaan ah sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho mar kale iyo cabdulaahi yaasiin jaamac sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray maxamed cali ayaa wuxuu ahaa laba xidigle howlgal gaara oo ka dhacay degmada daynayre ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay maxamed cali xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay maxamed cali oo ka tirsanaa dowladda federaalka waxaa xusid mudan in qori aaka ah oo uu watay laga qaatay dilkiisu waxa uu ku soo aaday xilli magaalada muqdisho howlgallo kale oo dhowaan ka dhacay lagu dilay xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka ah inta badan magaalada muqdisho waxaa ku go-an dhagxaan waaweyn oo ay dhigteen ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah iyagoo ka cabsi qaba weerare kaga yimaada xarakada shabaabulmujaahidiin xubnaha dowladda federaalka ayaa cariiri ku nool waxaanay ka baqayaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo horey xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka dishay islamarkaasina weerartay baro muhiim ah oo aada loo ilaalinayay
barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa maanta lagu falanqeeyey falalka afduubka ah ee ku soo badanaya magaalada muqdisho warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya haashim cabdinaasir toddobaadadii lasoo dhaafay waxay hadalhaynta ugu badan ee soomaaliya noqotay afduubka ku soo badanaya waddanka barnaamijka diiradda jimcaha waxaa maanta marti ku ahaa ibnu muflix oo jooga dalka dibaddiisa iyo casaam axmed waxaana barnaamijka lagu lafaguray falalka afduubka ah ee ku soo badanaya magaalada muqdisho ugu horeyn casaam axmed ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedka laga leeyahay afduubka iyo sida uu ku soo bilowday barnaamijkan ma ahan barnaamij hadda nagu bilowday in caruurta la xado la qaato ee saan la socono soomaaliyadan teena ah ee waxay ku jirtay waddamadii la gumaysan jiray xilligaas gumaystayaashii reer yurub soomaaliya waxay u qaybiyeen ilaa shan qaybood ilaa yowna haadaana ee ay maqan yihiin shanta qayb qaybo ka mid a xilligaas saan ognahaba soomaaliya waxaa gumaysanayay ingiriiska oo oo qaybta waqooyi joogay talyaaniga oo qaybta koonfur joogay iyo faransiiska oo xeebta jibuuti joogay iyo gelinka shanaad oo ilaa hadda ay haystaan ethoobiya iyo qayb n f d ee kenya ay gacanta ku haysato xilligaas soomaaliya waxaa laga furay iskuullo waaweyn oo loogu talagalay in lagu baadireeyo carruurta khaasatan haddaan tusaale usoo qaadano magaalada berbera waxaa ka fura iskuullo yacni ilmaha lagu baadiriyeeyo ilmahana lagu afduubto kadibna lagu qaato marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u bidhaamiyo barnaamijkan carruurta laxadaya ah keliya kuma koobna carruurta in keliyaha lagala baxo iyo xubno muhiim ah laakiin barnaamijkan muhiimadda ugu weyn oo laga leeyahay ayaa waxay tahay in la- la kiristaameeyo carruurta inta la qaato afduubka ka socda magaalada muqdisho waxaa barbar socda kufsi ka dhan ah haweenka iyo carruurta yaryar aqoon-yahan ibnu muflix ayaa ka hadlaya sababta keentay in marqura ay soo kordhaan kufsiga iyo afduubka kufsiga muqdisho ka jira muqdisho bese kama jiro kufsigu wuxuu ka jiraa geyiga soomaaliyada oo dhan buu ka jiraa haddii n f d iyo xaggan soo ay waddankan kenya ay dhulkan ay kenya gumaysta uu yahay hadduu kilalka shanaad iyo dhinacaas iyo galbeedka soomaaliya yahay iyo hadday dhinacaya nimankan soomaaliya la bixin xaggooda ay tahay kuwan puntland sheegta ilaa iyo muqdisho iyo koonfur yacni meel gabdhaha muslimiyaadka a ku badbaadeen ma jirto muqdisho marka gaar ahaan la yidhaahdo sababta u soo batay maxay tahay kufsiga muqdisho dhexdeeda ka dhacaya haddii la isweydiiyo su-aashaas markii lasoo koobo waxay noqonaysaa oo keli ah ma kuu sheegay waa kayd rageed wixii laga sugahayey ee laga filhayay muqdisho ee dadkeeda laga filhayay ayaan dhicin taa marka ay dhacday marka inaysan dhicin ayaa waxaa dhacday inuu kufsigi bato oo soo bannaan baxo ugu dambayntii waxay ummadda soomaaliyeed ugu baaqeen inay ka dhiidhiyaan falalkan guracan ee ku soo badanaya waddanka aan baraarugno aan ku baraarugno ee waxaa soo socdaa ka xun waxaya- wax jooga arrinta haddaan hayno oo gacanta ku hayno oo ah carruurta la xadayo dadka waaweynana la xadayo wax ka daranaa kusoo xiga daan laga laga dhiidhin ummadna ilaahay ma bedelo subxaana watacaala ilaahay ay u bedelaan dhaqankooda soomaaliyey sidan caqli ma ahan sidan caqli ma ahan si lagu siloonaan kara ma ahan khaasatan reer muqdishow sidan noolal ma ahan war ilaahigiina ka cabsada war waad dullowdeen oo khadkii baad ka dhacdeen oo dhaqankii iyo anafadii iyo dadnimadii laydinku yaqaanay ead gaalo ku quusan jirteen ayaad ii sheegay dhulka dhigteen war etoobiyaan baa idin soo galo saan ogaawad u gasheen dariiqyada muqdisho aa lagu jiijiiday war maraykan baa saan waa loo galay 93 war dadkan waa inay kacaan iska celiyaan si kastaba ha ahaatee mashruucan ayaa ku soo badanaya waddanka waxaana maalgelinaya hay-ado shisheeye kuwaas oo doonaya in ay beddelaan dhaqanka wanaagsan ee ummadda muslimka ah munaasabad lagu soo xiray kulan muddo u socday nabadoonnada beesha baadicadda ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayadaas warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi munaasabadanna oo ahayd mid ballaaran islamarkaana si heersare loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday deegaanka show ee walaayadii islaamiga ee hiiraan waxayna gunaanad u ahayd kulan ay berbera soctay dowla diini ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa walaayada hiiraan iyo waxgaradka beesha baadacadde muddo toban maalmood ah ayay dowladda qaateen odayaasha beesha baadacadde kuwaas oo ay kaga faa'iideen duruus kala duwan kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu xaliyey khilaafaad muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhex jiray gudaha beesha baadacadde qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka beesha baadacadda oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey walaayada hiiraan gogosha ay u fidiyeen iyo sidoo kale khilaafaadkii laga xaliyey Ee, waxaan ka mahad celinaynaa sida noola soo dhoweey iyo firaashka noola dhigay iyo duruusyaha ay aantaa noo socday dowladda e oon si wanaagsan oo sharaf le aan u gudannay waxaan u mahad celinaynaa qabanqaabadaa ninkii noo dhigay ee walaayada ee ninka mas-uulka naga e sheekh guuleed ayaan u mahad celinaynaa ilaahay mahaddaas iskale dadka waxa waaye sidiisaba markay isu yimaado wax badanaad kala faa'idaysaa meeshaan nimcada laga helay inay guryahayna iyo gasadayna iyo golodayna iyo allah deegaankayna aan geysiinno allah hanagu duwo waxa naga dambeeya oo rag iyo haween leh arrinta aan u fidinno oon lagu khasaarin oo waxa midhaha ka soo baxay maalmaha soo socda aan guranno nabadoon macalim yuusuf macalin cabdi oo ah nabadoonka guud ee beesha baadacadde sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan ayaa isna goobta kelimad ka jeediyey waxaan rabnaa oo kale inaan ku soo gabagabayno waxaan ballan qaadnay oofintooda iyo meelmarintooda waxay saaran tahay qof walbo oo garto oona fulin karay saaran tahay in geedka looga baxana ma ahan nabadoonnada hadday guntiga dhiisha isaga dhigaan haddaysan iyaga wax aqoonin hataa ninkan wax yaqaana hilinu u baahan yahay qof keligiis dacwo madi- wadi kara ma lahan haddaan annaga hagaagsannahayne iyagana way hagaagayaan waxaa muuqda waxa waaye waxaan shaki ku jiran waaye wakhtiyaa nala geliyey wax dheefaa nala geliyey cilmigaa nala geliyey waxaan ummadda ku dhaqi lahaynaa naloo sheegay inaan midnimo aan gaarina aan sheegnay ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gabagabeeyey waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guulee dabuune bahaan dardaaran gooni ah ayuuna u jeediyey hogaanka beesha baadacadde ee kulanka qayb ka ahaa waxaad qaadateen ka beel ahaan qayb libaax inaad ka qaadanaysaan nashrinta diinteenna islaamka dadka in la gaadhsiiyo nabadoonnada inay ugu horreeyaan qadiyadda ayadoo la qaatay qodobkaas dacwada sidaa loo qaatay qodob gooni meel gooni inaan ku qoranno tuulooyinkeenna inaan dacwada gaadhsiinno sidaan u niri baadiyaha dadka jooga inaan dacwada gaadhsiinno ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhow qof walba keligiis u tegi doona sheekh hebel baa la yidhaahdaa iyo waali hebel buu yahay iyo nin hebel baa la yidhaahdaa iyo ictibaar ma leh adiga addoon muslima ma ahayd nebi maxamed shareecadiisii diintiisii ma ku socotay wixii gaarsiin ah oo dadka muslimiinta ah naftaada laga bilaabay in la gaarsiiye ay ahayd ilaahay hadhow waa ku weydiin doona waa lakugu xisaabtami doona walaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca kulamo kuwan la mid ah oo ay isku arkaan hogaanada beelaha soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sarreeya gobolada kuwaasoo lagu xaliyay khilaafaad ka dhex jira beelaha qaar sidoo kalena looga hadlo sida ay beelaha uga qayb qaadan lahaayeen halganka ka socda soomaaliya in looga soo horjeedo shisheeyaha qaar ka mid ah waxgaradka beesha eelaay ayaa dowro sharci ah loogu soo xiray deegaan hoostaga degmada baardheere ee gobolka gado maxamed muude iyo abuu muslim ayaa warkaasi faahfaahinaya dowradan sharciga ah oo socotay muddo labaatan maalin ah ayaa waxa ay ka dhacday tuulada caanoole ee hoostagta degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ah ee gedo intii ay socotay dowradani diiniga ah waxaa ka faa'iidaystay soddon ruux oo ka mid ah waxgaradka beesha eelaay ee degta qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee gedo waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka beesha eelaay ee ka faa'iidaystay dowladda sharciga ah kuwaas oo ka warbixinaya waxyaabihii ay qaateen iyaga oona sheegaya in ay dareemeen isbeddel weyn oo xagga waxbarashada ah waxaan ka qaadanay kowk waxaan ka qaadanay qur-aanka boqolkiiba marka kitaab oo liyaraa manhajka dowri shariya كتاب ليرا خود عقيدة كتاب ليرا تلخيص صفة صلاة النبي كتاب ليرا واجبات صلاة بري ما شاء الله تبارك الله آد آد آد آد معنين أو مجد كجري أو أبطن الماضي نغل حسن وعلاما دورو عن قبعة قرآن كريم كاكو خذ عقيدة صفة صلاة واجبات المتعلمات أنت أصلا كقالنا قالوا محمد عبد الله لما دار دار كسون يريد عانولا مبدعهم بان جوغاي هذا أفتين بان جوغاي الحمد لله علماءنا خير الله عافيه wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa wada olole ballaaran oo dhanka dacwada ah taas oo loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana ku dhaqan gobolka munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool ayay carruurta wax ka barta machadka qurduba ku soo bandhigeen aqoontooda sida faahfaahinta warkaasi uu ku eegayo mahad cubayd munaasabadan oo ahayd mid si harsaraa loo soo agaasimay islamarkaana lagu maamuusayay carruur wax ka barata macadka qurduba faraciisa deegaanka buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ka dhacday deegaankaasi munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaasi oo si wanaagsan ula dhacay bandhigga ardayda macadka qurduba su-aalo ku baxaya luqadda carabiga ayay ugu horreyn labo ka mid ah carruurta wax ka barta macadka qurduba kusoo bandhigayaan machadkooda iyo yoolka uu tiigsanayo معهد قرطبة مؤسسة تعليمية ناشئة هدفها توفير التعليم الشامل للطلبة من أجل تحقيق أفضل تحصيل شرعي وعلمي العلوم والحياة بين أبناء المسلمين ما أهداف المعهد يهدف معهد قرطبة بداية إلى اجتذاب أبناء المسلمين الذين يعانون الضياع والتشتت والحيرة بعد انتهائهم من دراسة الابتدائية والتخرج من الكتاتيب sidoo kale mid ka mid ah ardayda macadka qurduba ayaa khudbad ku baxaysa luqadda carabiga kusoo bandhigaya farqiga u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka حركة شباب المجاهدين هي حركة إسلامية أما حكومة الردة فهي حكومة الردة أما حركة شباب المجاهدين شعارهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حكومة الردة قتلاهم في النار أما قتل المجاهدين هم في الجنة كما نحسبهم والله حسيبهم أيها المسلمون هؤلاء الفروق بين شباب المجاهدين وحكومة الردة رئيسها مرتد فرماجه هي فروق بينة واضحة واجب على المسلمين أن يفقهوا فقها تاما ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه machadka khurduba ayaa faracyo kala duwan kula qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah waxaana dhowr jeer oo hore ka aflaxay arday badan halka warkan uu idinkaga imaanaya waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina xukuumadda afghanistaan ayaa duqayn ku dishay carruur dhiganaysay dugsi lagu barto qur-aanka kariimka ah wararka ka imaanaya waddanka afghanistaan ayaa ku warramaya in ugu yaraan laba iyo toban carruur ah ay ku dhinteen duqayn xagga cirka ah oo lala beegsaday dugsi qur-aan oo ku yaalla waddankaasi diyaaradaha xukuumadda afghanistaan ayaa duqaymo aan loo meeldayin waxa ay ka geesteen gobolka takhaar ee waqooyiga afghanistaan halkaas oo ay ku dileen koob iyo toban carruur ah iyo macallinkooda xukuumadda kaabul ayaa sheegatay mas-uuliyadda duqayntan ay ku dhinteen carruurtan taas oo ay sheegtay inay ku dishay dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan duqayntan ayaa timid kadib markii waddanka afghanistaan ay maalintii arbacada iyo khamiista ka dhaceen dagaallo ay ku dhinteen in ka badan toban askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil ciidan oo u badan kuwa ammaanka iyo booliska waddanka afghanistaan waxaa si joogto ah kaga dhaca weeraro xooggan oo lagu beegsanayo xubnaha iyo saraakiisha xukuumadda kaabul kuwaas oo ay fulinayaan mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa